إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar xoogogala kula wareegay xarun ku taalla xeebta liido ee magaalada muqdisho taasoo ay ku caweeyaan dad ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda federaalka waxaa xalay la weeraray ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan degmada buurdhoowe ee gobolka gado iyo jabuutiyaanka ku sugan jalalaqsi ee gobolka hiiraan sarkaal ka tirsan dowladda kenya ayaa lagu dilay weerar ka dhacay mooyaale dad rayid ah ayaa lagu dilay degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud in ka badan boqol ruux ayaa ka faa'iidaystay mashruuc daaweyn iyo baaritaan isugu jira oo ay wilaayada jubbada hoose ka samaysay deegaana hoostaga degmada afmadow waxaa magaalada hargeysa buux dhaafiyey eeyo badan kuwaasoo dhibaato ku haya bulshada ku dhaqan magaaladaas dadkii hay dowladda federaalka oo ka burburisay guryihii ay ka deganaayeen ceelasha biyaha ayaa ku goodiyey inay naftooda u huri doonaan hantidooda la boobay
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar xoogogala kula wareegay xarun ku taalla xeebta liido ee magaalada muqdisho taasoo ay ku caweeyaan dad ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda federaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi howlgalkan oo ahaa mid aad u culus ayaa xalaya baaro afar saaca habeenimo wuxuu ka bilowday xarun ay ku caweynayeen dad ka tirsan dowladda federaalk oo ku taalla xeebta liido ee magaalada muqdisho dhismahan oo lagu magacaabo bih v u ayaa waxaa gudaha u galay rag inqimaasiyiin ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona halkaa ka bilaabay toogashooyin howlgalka goobta uu ka dhacay ayaa ah meel xasaasi ah oo ay adag tahay in qofka caadiga ah uu u gudbo isagoo lugaynaya iyo isagoo gaari wata qofka halkaas aadayana wuxuu maraa baaritaan aad u dheer sida muuqata howlgalka ayaa waxaa lagu aadiyey xilli afar saaca habeenimo iyo wax la jiro ah iyadoona xilligaas ay dadka shacabka ah joogeen guryahooda inkastoo weli uusan war rasmi ah ka soo bixin xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana xogaha hordhaca ah ayaan helayn waxay sheegayaan in xubno badan dowladda federaalk looga dilay howlgalkan sidoo kale waxaa weerarka lagu dhaawacay saraakiil kala duwan uu ka mid yahay taliya ku-xigeenka sirdoonka gobolka banaadir ee dowladda federaalka mid ka mid ah raggii fuliyey weerarka ayaa habeenkii xalay abaaro labiyo tobankii saqda dhexe wuxuu shaaca ka qaaday inay dul taagan yihiin meedad badanna waa xubnaha dowladda federaalka oo ay ku beegsadeen hotelka hogaalka horta kowtii amaliyada ku bilowdo amaliyada ku bilowday marka kabaad dhex waraan dhex galnay gaalka ilbaabkeeda jeesurin ilbaabka waa yarka dagaalnay oo banaanka baaba meel baabaka tuurnay muddo kowan baa dadideen haddana koraa horaan galnay hotelka haddana ka jarna daar meel yoos waxay anoo dhin korqabna meel laba ka toogin horta muslimiintaas meelana inaynan do-aan do-aba nin badan qabaan oo galka gees maanta waa ka diili wadanka inila jeedo ka kasta jeer oo qeyb galo qaba horta geer oo heerta geer meelana dhowdhaaw ee ka jar hadda dhamaystirfaadaan usoo insha allahu hal bashaaro anin baa do-ada doona nin badan shan shan hal barto meelaya yaalan oo midgida haka dhaafn iyo yo afar hartan eh aa guri waa liwere koor si liwereen guriisi han kalena oo yara jiran jaran hadayan soo insha allah ciidamada dowladda federaalk ayaa xabad ridaya xalay oo dhan xitaa waxay toogteen dhowr qof oo ka mid ah dadkii ka soo cararay hotelka iyo hareerahooda dadka ku dhaawacmay howlgalkan waxaa ka mid ah kuwa dhismaha sare iska soo tuuray baraha bulshadana waxaa la soo dhigay sawirada dad ka tirsan dowladda federaalk oo la baafinayo nolol iyo geeriba iyo qaar la xaqiijinayo inay dhinteen dowladda federaalka ma aysan xadidin khasaaraha ku gaaray weerarka balse sidii caadaduba ahayd waxay sheegtay in dadka ku dhintay weerarka ay yihiin shacab si la mid ah sidii ay uga warbixisay weerarkii hotel s y l ee ku yaalay kasoo horjeedka madaxtooyada howlgalkan ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka uu toddobaad ka hor sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay baajiyeen weeraradii xuukugalka ahaa ee ka dhici jiray magaalada muqdisho sidoo kale waxa uu howlgalkan ku soo aadayay xilli ay xubnaha qaramada midoobay ee xalana shalay soo saareen degniin ay ku muujiyeen inay jiri karaan weeraro dhiig badan daadiya oo lala beegsado xarumaha dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha iyagoona ku baaqay in la taxadaro waxaa xalay la weeraray ciidamada xabashada ethoobiya ee ku sugan degmada buurdhuube ee gobolka gedow rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar toosa ku qaaday fariisin ciidamada xabashada ethoobiya ay ka samaysteen garoonka buurdhuube ee gobolka gedow dhanka hiiraana sidaasoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada jabuuti ay ka samaysteen degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan sarkaal ka tirsan dowladda kenya ayaa lagu dilay weerar ka dhacay mooyaale faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya cabdulla mukhtaar
wararka ka imaanaya dhulka muslimiinta ee ku hoos jira dowladda kenya ayaa ku waramaya in weerar ka dhacay magaalo ka tirsan dhulkaasi lagu beegsaday sarkaal kenyan ah sarkaalkan oo ka tirsanaa booliska dowladda kenya ayaa lagu dilay weerar ka dhacay halka loo yaqaano aagga seesi oo ka tirsan magaalada mooyaale ee ismaamulka marsabiit oo ka mid ah dhulka ay dowladda kenya xoogga uga haysato soomaalida rag hubaysan ayaa rasaas hubiyey bar kontarool oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo askar ka tirsan booliska kenya kaas oo sababay dhimashada ugu yaraan hal sarkaal iyo dhaawaca laba xubnood oo kale taliyaha booliska dowladda kenya ugu magacaaban ismaamulka marasabiid oo xaqiijiyey weerarka iyo khasaaraha ka dhashay ayaa sheegay in ragga weerarka fuliyey ay wateen mootooyin dheereeya islamarkaana ay ku hubaysnaayeen bambaanooyin iyo qoryaha fudfudud mid ka mid ah dhaawacyada oo ahaa askari ka tirsan booliska kenya ayaa ugu dambeyn ku geeriyooday isbitaalka magaalada mooyaale oo ka mid ah dhulka ay gumaysato kenya
dad rayid ah ayaa lagu dilay degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dil qorshaysan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud wararka ka imaanaya caabudwaaq ayaa sheegaya in ugu yaraan laba ruux oo reyd ah lagu dilay degmadaas dilka ayaa waxaa geystay nin ku hubaysan qoriga a k forty seven waxa uuna dilka si gaarha kaga dhacay halka loo yaqaano barxadda roobda-ay ee degmada caabudwaaq labada ruux ee shacabka ee la dilay ee lagu kala magacaabaa faarax faatix iyo cali najax cabdulle waxaana dilka kadib goobta isaga baxsaday gacanku dhiglihii dilka geystay ilaa iyo hadda ma jiro wax warkaa ka soo baxay maamul kala baxay galmudug ee ka arrimiya magaalada degmadan ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka galgaduud ee ka dhacan dilalka salka ku haya aanooyinka qabiilka iyadoona marar badan uu gobolka martigeliyey dagaal beeleedo u dhexeeya beelo walaalo ah oo wadadega gobolkaas in ka badan boqol ruux ayaa ka faa'iidaystay mashruuc daaweyn iyo baaritaan isugu jir ah oo ay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ka samaysay deegaana hoostaga degmada afmadow warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder deegaanka wilmaadow ee hoostaga degmada afmadow ayaa waxaa gaaray wafdi iskugu jira ducaad iyo dhakhaatiir oo dhowaanahanba ka howlgelaya gobolka islamarkaana ay walaayadu magacowday wafdigan ayaa dadka siinayay daaweyn iskugu jira mid jireed iyo mid ruuxayd waxayna dadka ka daaweynayeen qalbiga iyo jidhka dadka ku dhaqan deegaanka wilmaadow ayaa si farxad leh ku soo dhoweeyey wafdigani ugu yimid gurmadka waxayna ahaayeen kuwa aad ugu faraxsan waxaa la siinayo waxayna qaadanayeen muxaadaraad iyo waxbarasho kale oo lagu kobcinayo garaadka dadka ku dhaqan deegaanka wilmaadow ee hoostaga degmada afmadow si aad u wacan ayayna uga faa'iidaysteen waa kuwani qaar ka mida dadka deegaanka oo shucuurtooda farxadeed ka warbixinaya iyagoo sidoo kalena u mahadcelinaya wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee gurmadkani soo gaarsiisay ilaahay baa ku mahadsan magacyadu waxaa la yidhaha maxamed waxaan joogaa weelmaaro degmada afmadow walaali baa noo timid waxay noo keentay daawo nin yar nin weyn saqiir kabiir nise iyo rijaal intaba waa la qaatay oo lacag la'aan ilaahay baa ku mahadsan nabadgelyana waan haysannaa ilaahay baa ku mahadsan maanta dareenka dadka ka waran adeer farxad baa taalla farxad baa taalla wakaa farxad baa taalla dadka dhan waa isu wax ka maqan ma leh deegaanka dhan waa isu macal xoolalaydu waa imaatay maasha Allah baadiyaa laga imaaday baadiyaa laga imaaday si fiican marka nabadgelyaas iyo wanaagaas aan joognaa ilaahay baa ku mahadsan muslimiinta gacantooda kor Allah ka dhigo kor Allah ka dhigo kor Allah ka dhigo insha Allah tacaala bismillaah alxamdulillaah maanta waxaan joognaa waxaan joognaa weelmaaro degmada afmadow daawaana la siiya lacag la'aan alxamdulilah rabbilcaalamiin dhaqaatiir baa timaado sharaf leh alxamdulilah waa nala baaray caruur iyo dad waaweyn rag iyo dumarba waa nala daaweeye maasha allah alxamdulilah daawo sharaf lahan qaadanay walaayada ayaana ku mahadsan khayr allah siiyo jasaakumullahu khayr ilaahay inaa xifdiyo fi dunya walaakhira daawada waa baahi zaa'id baa loo qaba alxamdulilah alxamdulilah daawo iyo waxbarasho waa saaka labadaba waa nala siiya alxamdulilah rabbilcaalamiin labada dhinac waa nasugu kaana dare maasha allah alxamdulilah ilaahay ha guuleeyo ilaahay ha guuleeyo magacaygu waa raxmo oo joogto degmada afmadow gaar ahaan weelmaaro maanta walaayada islaamiya waxay inoo keentay daawo lacag la'aan ah taas oo ay ka faa'iidaysteen bulshada qeybaheeda kala duwan waxaan leenahay alxamdulilaah uma alxamdulilaah marka xigta waxaan mahad celinaynaa walaayada si guud ahaan iyo si gaar ahaaneedba waxaan leeyahay allah subxaana watacaala markasta guul ha siiyo mujaahidiinta dhakhaatiirta dadka deegaankani u gurmaday ayaa iyaguna markooda hadlay waxayna qof walba siinayeen daawooyinka u qoran ibraahim buulle reeweel maaro ah sibrofalksiin afar toban xaba soo sii ombarosol toban xaba soo sii metero afar toban soo sii
horey waxay isla dhakhaatiirtan caafimaad daawooyin iyo baaritaanno ugu sameeyeen dadka ku nool degmooyinka xagar iyo dhoobleye hoostaga jubbada hoose
waxaa magaalada hargeysa buuxu dhaafiyey eeyo badan kuwaasoo dhibaato ku haya bulshada ku dhaqan magaalada maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan ayaa lasoo sheegayaa in muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanayeen eeyaha kuwaas oo dhibaatooyin ku haya dadka bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa ka qaylo dhaamiyey dhibaatada eeda ku hayso deegaanka waxaana marka laga yimaado dhibaatada ay ku qabaan eedu qudhoodu wajahayaan mid uga imaanaysa dadka wadooyinka waaweyn ee magaalada hargeysa ayaa lagu arkayaa eey raxanraxan u socda kuwaasoo qaarkood la sheegayo inay cunaan dadka iyo xoolaha haddaba waa kuwan qaar ka mida bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa oo ka hadlay dhibaatada ay ku qabaan eeyaha way badan tahay dhibaatadoodu xoolahay cunayaan dadkay cunayaan nijaastoodi iyo kaadidooda ciiddaa ka badan iyagoo mid kale eryanayoo boqoloba isla kaa soo jiirayaan marka waxaa loo baahan yahay in dadka iyo la kala basriyo iyo iyaga dee dowladdan hoose iyo ay dee keento caqli ciidani dhibaato dadkana way ku hayaan iyagana waa lagu hayaa labadaba dee meel xayaanaadka loogu talagalay oo lagu xanaaneeyo in la geeya horta wanaagsan wallaahi horta dhibaatadii bulshada ku hayaan nasiib ahaan dumarkii aad dhibaato uga hayaan oo meel kasta marayaan ka beedhaa iminka ummaddiina waxbay yeelayaanoo dadka way qaninayaan oo way cunayaan iyagiina intaa waa la dilaya waa la dhibayaa qaarkood cudurray qabaan oo haddana dee waa tahay caasimaddii ad arkaysa in la wada joogo carruurtii iyo dadkii waaweynaa iyo waayeelkii intiiba joogaan markaa halahani waxay doonayaan awalan in magaalada laga saaro oo bal meel lagu xanaaneeyo la geeyo ambase baadiyahaba loo saaraba magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya oo ay ugu horeyso magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa iyagana waxay qaati ka taagan yihiin eeyaha oo muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanayay magaalada siibaa dadka kaxeeya gaadiidka khudaarta keena magaalada muqdisho kuwaasoo dhibaatada ugu badan ku qaba eeyaha sida ay warbaahinta marar badan u sheegeen eeyaha ayaa waxaa si weyn u isticmaala ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ee ka dhisan qaybo badan oo ka mid a dalka soomaaliya
dadkii ay dowladda federaalka u ka burburisay guryihii ku yaalay deegaanka ceelasha biyaha ayaa ku goodiyey inay naftooda u huri doonaan hantidooda la boobay maxamed ciise ayaa ka warramaya kulan ay muqdisho ku yeesheen qaar ka mid a dadkii laga burburiyey guryihii ay ku lahaayeen deegaanka ceelasha biyaha ayay sheegeen inay u dhiman doonaan dhulkooda kulankan oo isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo milkiilayaasha dadkii laga burburiyey dhulkooda oo ku yaala deegaanka jabadgeelle ee dhaca ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxay mar kale si adag kaga hadleen burburinta loo geystay guryahooda guryahan la burburiyey ayaa waxaa ka mid ah kuwa dhowaan la dhisay dugsiyo lagu barto qur-aanka kariimka iyo xarumo kale oo waxbarasho waxa ay markaan ku hanjabeen inay dhulkooda u dhiman doonaan haddii si ugu dhaqsiyaha badan looga soo jawaabin dhibaatada loo geystay iyagoona intaa ku daray in ciidanka burburinta geystay ay dhac ka geysteen xaafadaha waa kuwaan qaar ka mid ah dadkaasi oo arrimahaasi ka hadlaya dhulka oo inta ku yaalla waxaan rabnaa waa boosas boosaska goofley booska waa badi waa gadatay dad ma laga gatay oo masaakiinha guryahoodii la dushay gabdhihii ayagoo qaawan oo guriga laga qaawan yahay sagaal saac oo habeennimo ee albaabka la soo jebay asaa naagiyo qaawanaa guriga loo galay dahabkayniyaa la dhacay waxaan rabnaa maalinkii hore waa ooyaya wallaahina nalooyin waxaanan u ooyaga maanta garbaan haystaa waxaa dhibaatada keentay warqad socoto leh meeshaana aniga iska leh warqadaas waa waxa kasoo warqad ma akhrisanayn anaga goof warqad loo wato waa kasoo horjeednaa waxaan joognaa meeshii aan ku dhima lahaynaan joognaa hanagala deeyo meel aan saynin male meel ku dhimayaanaan joognaa gurigayga saanay u baabi'iyeen asaga keliya xataa igama baabi'in saddex baasay ay iga baabi'iyeen oo midkaanu ku jiro fillada magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ayaa waxaa si aada dadka ay uga cabanayaan dhulbaabka ay ku hayso qaar ka mid ah xubno ka tirsan dowladda federaalka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa